iyo uuse maamulka degmada hodur iyo kaan gobolka bakuulwideen dadaalo reedlanka dhisay waana lanka suubya waxaana ku mid ah wadooyinka magaalada hodur iyo wayba saameynka weeldhadeena ilooga biyomareenada ee magaalada wayba bulshada sheegeen inuu saameynkuu la kulamo doonaan ilo biyomareenada oo hirimi maadaama waqti roobaadka deertuu safoo dahayay goobo markaasayti saameynta usaka weeldhada koraa dhismo wadooyinka iyo wayba qaybkueh warto weyn ee saala xabiib ee degmada iyo waxaana ku mid ah ceelata biyo oo markaasaytiyo lahayeen ilaa biyo jeeyayaan waana ku kooyaan boqolo iyo weliba saas oo kale qaybo kale magaalada maamulka warta saala xabiib ee degmada hodur ayaa ku hadalay sida markaa saameynaan kaweeldhada doonta hirnaadowka ilo biyomareenada ah ee markaa saameynta kaweeldhadan dhismo wadooyinka madma jarte lama sana sanadkii saddexaad biyo ka deyrana jirta madiana biyo way bahaayana biyo omadaas magaalada zaa'idahan galay yaa ka darsame ambadalna biyo jemay ku kuwaayana wartan dhanaan barahijee kuwaayaan hadda madan baraga hije yaa ku hidanta way sababay jidkana suubi awdiisa yaa sababti ya goyti ha ya goy nimanka kabadhiga iyo ma alla injineeradiyo sheegnay nooc kastanka sheegay imiyo maarhay wartan maadaama antan umaday ka noolayti antan hoolay ka noolayan maarnay baraagi haange hay-ada doonayaniya suubidi hawabisaniya suubiyaa sabta booyinkan ingiliyaasaan burburiye unasiya suubiyaananadaa ilaa iyo hadda lan subi kigaal kuraabiyay baraagi baraagi erinkli kuraabiyay lamadi baraagood lamada qiibad haatiyo burburiyaan ha walaa tubahay haanto bagalaay oo tana tana shaqeeyana burburaan una soo biyaanana erhen ballangaan oo qaadan ballankeenin kubahan ilaa isaa dan mahayn ha sanadkee tahay wartan roobki qubdi umatada aan markaati kuwe magaalada aan beladii baadiye markaati kuwe biyoy beladka ka naqdeena biyoy baruku kuwe beladka ka naqdeen il awdiye haa haa mana suubina meeliyo munaasib shahay lama lama buundin baahnayn labada buunda nin la suubiye injineerkii oo huluwadi noodiidi maduuna erni intaba maaga ka ruuriyahaytay walaalow meeli biyo wartaha ku galayaan mana ingiriida hobna erni una aan jidkila hoojisado hayme il shugulma keliya neerni wartan way fadaylada atira suurogi holay baadada hayti lasubi baraagdinna nisubi baraagdinna nisubi ilnina helna muhiimadda hataa sida sanadkii hore hooba nagatoo ilan waaye
bulshada degmada ayaa sheegay inuu saameyn kula kulma doonaan dhismo wadooyinka degmada hudur oo markaasayti meelo ku saartay iloogii biyo mareenada hayan ee magaalada